doorka haweenka iyo maryan gaas maryan kusoo dhowow
habeen wanaagsan caawa halka aan joogno wax badan baa nimid nooma cusba laakiin kulli makaan lahaa maqaal caawa waxaan u joognaa halkan inaan xasuusano dalkeenni haddaan ka bilaabo aniga south baan ahay soo dad badan oo south ahna waa joogaan arrinta maaha keliya puntland taas inaad ogaataan waayo haddaan kasii gudbo taas doorka dumarka soomaaliyeed oo dhan weligeed qeyb weynay ka qaateen jiritaanka soomaalida haddaan horan dib u noqdo waagaan isticmaalka ku jirnay dumar badanaa dahabkoodii gaday sidaa u ogtihiin qaar xabiskay ku umuleen ku dhinteen la toogtay marka caasho waxay matalaysaa gabdhahaas oo kale intayna meesha joogna dalkii waa kasoo cararnay laakiin iyada way joogtay wixii ay kala kulantay marka waxaan halkaan aniga caawa u taagnahay inaan soo dhaweeyo kuna soo dhaweeyo microfoonka caasha aanu niraahno waad mahadsan tahay intaasoo sano dalkii laga maqan yahay haddii aada mataqaanaa ku dhex jirtay damiirkaagana uusan ku siinin inaad kasoo tagtay waa geesinimadii nala ku yaqiinay marka waxaan dadka ka baryayaa inay su-aalaha ay qabaan soo gaabiyaan haddaan su-aasha looga jawaabinna uu mar labaad kusoo cesho si qof walbaba isagoo faraxsan wixii uu mugdiga kaga jiray loo caddeeyo oo halkaan aan kaga tagno midda kale aan idinka baryaayo waxa waaye in shanqarta la joojiyo dad badanoo waxaa jira af soomaaliga aan si fiican u aqoonin aniga aan ka mid ahay marka si aan u dhuuxno hadalka sheekada xoogaa yar dib u dhigta haddana waxaan kusoo dhaweynayaa caasho mikrofoonka iyadaa si fiican wixii aad u baahantihiin caawa oo dalka soomaaliyeed idinkaga sheegi doonta caasho welcome